koobanaynu uga hadalno siduu ula dhaqmi jiray dadka muslimiinta ee talada u haya sidaynu ognahay siiratu cumar fii cumaalihi oo runtii ah mowduuc culimmaduna ay aada uga hadlaan innaguna in shaa allahu tacaala caawa si urursan aynu u tilmaami doonno siiradii cumar ee uu kula dhaqmi jiray hoggaankii taliska sare ee saxaabada oo runtii maanta sida aynu ognahay dadka muslimiinta ah halka ay runtii wax ka qaldameen ay tahay waayo saxaabadu sidaynu ognahay tiradoodu dee may badnayn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aakhiru xaj xajaha wahiya xajat ulwidaac boqol iyo afariyo toban kun oo saxaabi ayuu la hadlay boqol iyo afariyo toban kun ayay ahaayeen tiradii ugu dambeysay ula hadlay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dunida kuwa wax ka bedelay ee saxaabada ahaa ee runtii caalamka maanta aynu ku nool nahay islaamka ku hagayna tiradoodu kamay badnayn xawaali casharata aalaaf min asaxaaba toban kun oo saxaabi kamay badnayn laakiin tayay lahaayeen wa hunaaka farqun bayna alkamiya waalkayfiya waana ta aynu inshaa allahu tacaala caawa ka hadli doono si kooban oo urursan cumar oo runtii ahaa sidaynu hore uga hadalnay oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ka hadlay in allaha qad jacala alxaqa calaa lisaani cumar xaqa ilaahay waxa uu ka dhigay carabka cumar buu ku sugay uu yidhi oo nusuus badan oo sariixi ay ku soo degtay toosnidiisa iyo istiqaamadiisa ayaa waxa uu doonay in hoggaanka sare ee saxaabaduna ay sidaa noqdaan waxau runtii ku yidhi erayo badan oo aan runtii culimmadu kutubtooda ay ku soo ururiyeen waxaa ka mida kitaabkan aynu hayno oo ka qoray erayo badan oo allahuma salli calaa maxamed ilaa laba boqol oo beje oo uu kula hadleeyey dadka muslimiinta hoggaankooda haya cumar waxa ugu horreeyey uu fari jiray nin marka uu magacaabo waxa uu ku dooran jiray cilmigiisa waa in qofku uu cilmi leeyahay oo sawaaءa kana hada اlcilm alcilm الtajriibi wاlcilm الsharci sidoo kale waxa uu ku dooran jiray alquwa wاlamaana waa inuu qofku yahay nin qawiya oo allahuma salli calaa maxamed iimaankiisa uu xoog badan yahay oo waxqabadkiisuna uu xoog badan yahay oo waxqabad leh waa inuu quwad u leeyahay waxqabad waa inaanu aamin yahay oo ammaano uu leeyahay sidaa darteed ilaa lix gobol buu cumar sameeyey oo masalan misr oo dee dal dhan ahaa gobol buu u xisaabsanaa waktigii cumar binu khataab radia allahu canhu kuufa oo kale gobol bay ahayd allahuma salli calaa maxamed basra waktigaasi gobol bay ahayd ahlu faris laba gobol waktigii cumar binu khataab radia allahu canhu ay ahaan jireen gobolladaa iyada ah dadka uu u magacaabayo cumar radia allahu canhu waxay ahaan jireen dad muwaasafaadkii ugu wanaagsanaa lahaan jiray fa masalan waxaa ka mid a masalan sacad bin waqas radia allahu canhu oo ka mid ahaa dadkii uu doortay cumar bin khataab radia allahu canhu oo u diray in gobol ka mida gobolladii muslimiinta uu mas-uul ka noqdo sacad oo runtii ahaa dee sidii aynu ka hadlay saxaabadii lixda ahayd ee ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam culimmada qaarna waxay geliyaan sideedda hore qaarna waxay geliyaan tobankii ugu horreeyey inuu ka mid ahaa qaar waxay leeyihin shan iyo tobankii ugu horreeyey buu ku jiray tiraduba hadday leedahay shan iyo tobankii ugu horreeyey buu ku jiray intaasaa inagaga filan waxaa intaa u helisay waxau ahaa saxaabi la soo allahuma salli calaa maxamed jaan qaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadday noqoto wax fidin hadday noqoto gacan ka hadal hadday noqoto cilmi faafin intaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkii la soo bilaabay buu ahaa marka sacad oo kale ayaa uu doortay cumar binu khataab radia allahu canhu waxaanu runtii ku lahaa isagoo la hadlaya dad uu ku jiro sacad binu waqaas radia allahu canhu inii wallahi maa ursilu cumaalii ilaykum liyadribuu abshaarakum walaa liyaakuduu amwaalakum walaakinii ursiluhum ilaykum liyucallimuukum diinakum wa sunanakum wayaqduu baynakum biاlxaqi wayaxkumuu baynakum biاlcadli faman fucila bihi shayءu siwaa dalik falyarfachu ilay fawaladi nafsi cumar biyadihi laaqusannahu minhu cumar oo la hadlaya almasjid الnabawiyi shariif oo muslimiintii oo dhan ay joogaan oo ay ku dhex jiraan kuwii uu dirayay oo uu ka mid ahaa sacad binu waqaas radia allahu canhu ayaa u kelmadan ku lahaa dadii ahaa muslimiintii idinkumaan soo dirin kuwa talada idiin haya ee aan idiin soo magacaabay inay idin garaacaan buu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu inay adduunkiina urursadaanna idinmaan soo dirin laakiin waxaan idinku soo diray kow inay diintiina idin baraan oo sunnaha xaqa ana ay idinku toosiyaan inay idinku kala xukumaan xaqa oo cadaaladna ay sameeyaan ninka intaa waxaan ahayn kala kulmaa kuwa aan idiin soo diray falyarfachu ilaya aniga ha ii soo rafciyo oo anigu aan la xisaabta buu leeyay cumar binu khataab radia allahu canhu fawalladii nafsu cumarin biyadihi laaqusannahu minhu ilaahii cumar gacantiisa ku hayay naftiisan ku dhaartaye haddii uu sidaasi aan ahayn idinku wado kuwa aan idiin soo diray isaga ayaan ka jarayabu cumar radia allahu canhu ikhwatii fillaah markuu dirayo sidaa uu la hadlayey waxaa ka mid ahaa saxaabiga aynu sheegno sacad binu waqas radia allahu canhu oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay haadaa khaali falyurnii imra-un khaala oo dee markau saxaabada la kaftamayo odhan jiray kaasi waa abtigay ee qofku bal abtigii oo sidaas oo toosan oo muslima oo saxaabada waaweyn ka mida bal ninka abtigii oo sidaasay itusaya ha soo baxo buu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidan inay idin dhimaan idinkuma soo dirin inay adduunkiina urursadaanna idinkuma soo dirin waa labada sifee ugu horreeyey ee cumar bin khataab laakiin waxaan idinku soo diray inay dhexdiina xaq ku kala xukumaan islaamka gudihiisa ama magacowga la magacaabayo qof gobol loo magacaabayo ama talada muslimiintaa loo dhiibay sidaasu cumar binu khataab radia allahu canhu oo ku dooran jiray waxaa xusid mudan sida dabarani uu wariyey isaga oo runtii la hadlaya warqad uu dirayo nin rasuuloo allahuma salli calaa maxamed uu diray walhaa ku dheh nimanka aan idinla hadlayo dadkana ogeysi ijcalu nnaasa cindakum fi lxaqi sawa qariibuhum ka baciidihim wa baciiduhum ka qariibihim iyaakum wاlrisha wاlxukmu biاlhawa وأn تأkdوا الناaس عinda الqdب faqumوا bالحq walow saacaة min نahاar maxaa u cmar lahaa waar dadka marka aa xaqa u sheegaysaan ee allahuma salli calىa mxamed waxooda aa u tilmaamaysaan si siman ula dhaqma buu lahaa cmar بن qariibهm ka baciidihim kooda dhow ha noqdo sida kooda fog ka adiga kuugu dhow iyo ka adiga kaa fog ha kuu sinaadaan oo muslimiintu dad kuu siman ha noqdo iyaakum warisha waxaan idinka digayaa waxa loo yaqaano rishwada muslimiinta adduunkooda u daaya waalxukmu bilhawa inaad ku kala xukuntaan waxa aad doonto ee aada maskaxdaada ka heshana iyadana iska ilaaliya waan ta'khuduu nnaasa cinda alqadabi faqumuu bilxaqi walow saacata min nahaar inaad dadka qabataan waktiga cadhadana iyadana iska ilaaliyo o arrimaha loo dejiyo faqumuu bilxaqi walow saacata min nahaar xaqa sidiisa u ooga walow saacata min nahaar saacad maalinta ka midana ha noqoto wa ficlan ikhwatii fillaah fii cahdi cumar mujtamacii carbeed oo ahaa mujtamac acraabiya oo adhi raaca oo geel raaca oo allahuma salli calaa maxamedin aanaynan wuxuu ahaa mujtamac ku soo dhaqmay nidaam hore oo madaniya oo dhibirsanaana dad ad adag oo aada u qallafsan bay ahaayeen waynu ka murannaa shareecadda marka laga hadlayo dad badan kuwa islaamka lagu fuliyey sidaa la leeyahay waxay ahaayeen dad yacni geela cascas uu u yahay maanta yacni dayuuradaha ugu waaweyn ee airbaska uu qofka leeyahay geela uun baa ahaa shayga ugu qiimaha badan lian yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumari nnicam siduu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay kugu soo hanuuniyo qof ayaa kaaga khayr badan geela cascas siduu u lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ikhwatii fillaah kuwa caynkaa ahaa ayaa ilaahay ka soo dhex saaray qaar dadka hogaamiye oo kuwan uu la hadlayo cumar bn khataab iyaakum wardisha oo sida aynu ognahay cali bin abi aalib oo walaalkii caqiil bin abi aalib uu u yimid kama warada fi اlahar oo allahuma salli calaa maxamed markii uu khilaafada qabtay uu ku leeyahay yaa cali waanan indhala ahay adduunkii muslimiintana adiga ayaa maanta uu baadi ku yahay marka waxaan doonaya inaad wax iga dhiibto waxaa la yidhaha intuu u kulayliyey matane kulul kulul oo cad ayuu u dhiibay markaasaa markii uu taabtay uu caqiil dhacay baa la yidhaahda markaasuu limaada facalta haakada ya amiira almu'miniin maxaad sidaa u samaysay buu yihi wuxuu yihi naarta ay ugu fududdahay buu yihi intaa ku soo gaadhi ayaa doonaysaa buu yihi labadeennaba inaad inagu riixo adduunka aada leedahay ha lay siiyo waxaa ka ratibmaya buu yihi taasi ta ay ugu fududdahay oo dabkaa aynu inagu shidayno ee aada gaadhay inta aada ku aragtay dhibteeda ayuu leeyahy iyaakum alrisha waalxukmu bilhawa waana qadiyadda runtii maanta muslimiinta maanta kuwii gaalada ahaa inay been isu sheegaan way diideen wanaxnu nakdib calaa anfusina waa clinton baa la weydiiyey mar xashiishada laga sameynayay diraasad oo lagu yihi weli weligaa ma cabtay clinton baa la weydiiyey inta la yidhaha laga soo sameeyo maogtay xashiishada dhibteedii baa badatay bal dood cilmiyeed baa laga sameeyey in la sii daayey iyo in la xidho su-aalihiiba waxay gaadheen in isaga wax laga weydiiyey bal madaxweyneha laftigiisa aynu wax ka weydiinay in xashiishada wax ka arkay wuxuu ka xishooday ninkaa gaalka ah ee kor u kaaja inuu yidhaahdo been buu madaxweynihii sheegay buu ka xishooday istaxya calaa haada markaasa wuxuu yidhi berigii aan yaraa ayaan maalin laabtay oo aan waxoogaa nuugay laakiin maan laqin buu yihi wa ficlan calimo hadday been isu sheegaan inaanay waxba u soconin muslimiinta maanta innaga qalfoofkiibay gaaladiina siisay nuxurkii islaamkana way qaateen wax badanoo wanaagsan oo islaamku uu leeyahy iyagaa caddeeyey kutubtooda wax kaga qoray nin faransiisi wuxuu lahaa islaamkaanu u rahmanahay leanno nidaamka badankiisa islaamkaanu ka soo qaadanay buu yihi xadaaradii islaamka ayaanu in badan ka qaadanay bay lahay taa mawduuca ma aan jeclay inaan ku dheeraado laakiin ikhwatii fillaahi taariikhdii cumar oo aynu ka hadlayno afar iyo toban boqoloo sannadood ka hor oo la hadlaya hoggaankii muslimiinta ee gobollada oo runtii doonaya inuu diro sida ay u dhaqmayaan sida ay muslimiinta ula dhaqmayaan iyo sida ay dadka muslimiinta u toosinayaan ayaa sida ah waana nidaamka runtii aada loola yaabay islaamku markii uu hirgalay ilaa maantana ay hadal hayaan oo gaalada laftigooda ay aada uga hadlaan waxaa xusid mudan saxaabiga loo yaqaano muqiira bin shucba oo runtii amiir ka ahaa magaalada loo yaqaano basra oo gobol markaa ahayd kana mid ahaa runtii saxaabadii mujaahidiinta ahaa ee nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo waktigii cumar iyo waktigii abibakarba soo gelayey fiditaankii islaamka dadkii ugu roonroonaa saxaabada qaar culumay ahaayeen xukamay ahaayeen muhaajiriin bay ahaayeen taladaa looga dambeyn jiray qaarna quwaad bay ahaayeenoo hoggaanka fidinta islaamkay ahaayeen muqiira kuwaasuu ka mid ahaa ayaa waxaa la yidhaahdaa cumar bin khataab baa loo soo warramay oo waxay ku yidhaahdeen wadaadkii muqiira waa yaro fogaado arrinkiisu sidii hore maaha baa lagu yidhi marka cumar binu khataab aa warqad kooban buu usoo qoray ama bacd faqad balaqanii naba'un cadiim fabacadtu abaa muusa amiira fasallim maa fii yadak waalcajal waalcajal waxaa loo sheegay in muqiira binu shucba uu ku xeel dheeraaday in runtii taladudka adduunyada maxaa marka laga warramaya saxaabiga marka la leeyahay adduunkiibuu ku fogaaday in sidii looga bartay saxaabada si aan ahayn uu u dhaqmay ayaa loo sheegay dabeetna cumar warqada warqad buu qoray muqiira bin shucub wuxuu le waxaa lay sheegay walaal war baa layga kaa soo sheegay abaa muusa alashcari saxaabigaas saxaabadii ka midaan kuu soo diray waxaad haysay iskaga wareeji adiguna si deg dega madiine u kaalay oo iska soo wareeg marka cumar bin khadaab baa uu u yimid dabeetna waxa uu ku yidhi yaa akhii maxaa kalifay in ay kaa soo ashkatoodaan dadkii muslimiinta ah ee talada wahaysay dabeete waxa uu ku yidhi ya amiir almu'miniin sidii aada igaga tagtay baan ahaa laakiin dadaalkayga ayaa yaraa cumar wuxu yidhi hadduu kol dadaalkaagu yaraaday taasi waa ta keenaysa casrigaa haddaynu ka warranno muqiira binu shucba halkiisaynuugu tegi doonaa waxa maanta muslimiin joogto oo dhan haddii laysu geeyo iyo labadii qarniye tegey iyo kuwa soo socdaba haddaynu isu geyno camalkiisa cidda gaari karta waa yareed ikhwani fillah oo insha allah saxaabada aynu ka hadli doono taariikhdooda ayaa uu ka mid yahay haddana cumar binu khataab radia allahu canhu si hoggaanka sare ee saxaabadu u toosnaado darteed ayaa loo casilay mugiira bin shucb maadaama ficiyadii muslimiinta ahaa suluugiisii ay wax ka sheegeen waxaa xusid mudan camaar binu yaasir oo kuufa ka mas-uul ahaa camaar binu yaasir oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo mari jiray isagoo hooyadii iyo aabbihii iyo isagaba uu abuljahal ciidan ku dalbaday oo la tacdiibinayo oo uu leeyahay ka noqda diinta cusube aad gasheen oo rasuulku inta uu soo maro uu leeyahay sabran aala yaasir fa ina mawcidukum aljanna reer aala yaasirow sabra waayo ballankiinu waa janna buu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam awood maanta mali tirada saxaabadiisu labiyo afartan bay ahaayeen abuljahal oo keliya ayaa shan kun oo nin oo ciidani ay daba taageen oo reer bani maksuum fadlan can qurayshta kale iska daayeen marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo labiyo afartan qof ay rumeeyeen oo ducafadii muslimiintaa u badan waxau leey sabran aala yaasir marxaladana waa marxaladii sabriga ee iska sabra camaar binu yaasir waa ikhwati fillah dee aynu ognahay baa loo magacaabay kuufa wahuwa min kibaari asaxaaba xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam fitankii saxaabada ka dhex dhacay intaasoo saxaabi baa ciidankii mucaawiye ka baxay markay arkeen camaar binu yaasir oo leanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi taktuluhu lfi'atu lbaabi macnaa waxaa dili doonta fi'ada khaldan ee xadgudubtay xadiidkaa darteed ayaa intaasoo saxaabi amaarad buu muslimiinta u ahaa xataa fii casri alfitan oo dhinaca uu joogo ayaa mar walba toosnida lagu qiyaasayay marka fitanka saxaabadu ay ka dhex dhaceen camaar oo sidaa ahaa ayaa allahuma salli calaa maxamedin kuufo mas-uul looga dhigay arrintii markii uu muddo hayey ayaa camaar binu yaasir laga soo ashkatooday maxaa lagaga soo ashkatooday adducf fi alidaara qofka muslimka ah maa inuu noqdo nin raxmad badan nacam waa raxiim wey waa ra-uuf sidoo kale waa latiif wey wa min hadihi almuwaasafaat majaasun lilmu'min muwaasafaadkaasoo dhan waa muwaasafaad qofka muslimkii uu leeyahay lilmajaas ayuu u qaadanaya isagoo qofka muslimkii dhibirsan oo raxmad badan oo ah qof lagu soo ururo oo ah qof hadal macaan ayaa maca dalik waxa ay tahay laabudda an yakuuna daa casiima waa in fii mawaaqifi alxaj waa inuu qof wax kala jira yahay qofka muslimka waa qof wax kala jira wey maaha qof yidhaahda adiguna run baad sheegaysaa hebelna run buu sheegay oo gartu ay sidaa ku socdo qofka muslimkii waa qof idaa qaala la qaala bimilisi wa idaa qaala nacam qaala bimilisi sifada qofka muminka waa qof laa yidhaahda haddii waxaasi aanay soconayn haddii waxaasi ay soconayaanna yidhaahda nacam wa haa wey haadaa xaq wa haadaa baatil kaasi waa xaq kaasina waa baatil wey laakiin wejiga tilmaantu waa ina weji dhibirsan tahay idan camaar binu yaasir oo ahaa saxaabi aada u layaab badan kuufo waxaa lagaga soo ashkatooday taladiisii baa yacyacooda oo yacni waxay leeyihin nimankii reer kuufa waxba ma kala saaraya bay yidhaah oo ma aha nin deki oo aada u soo jeeda marka cumar binu khataab baa saxaabi buu u diray wuxuu yihi u yar camaar binu yaasir ka camaar baa loo keenay wuxu uhi yaa camaar bal iga warran bu ihi gobolka muslimiinteed u taliso taasuu ka waraystay wuxuu ogaaday inaanu wax badan ka ogeyn limaada laa taclam haada ya akhi yacni waxyaalo badanoo cumar madiine ka ogyahay baanu ka warhaynin oo kuufo jira arrintii baa uu cumar kala hadlay dabeete waxa uu ku yidhi iska joog walaal halkii baa uu runtii kaga casiyey waxaan doonayay bu ihi inaan muujiyo aayaddan qur'aanka wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi اlardi wanajcaluhum a'imata wanajcaluhum alwaarihiin leanna cumar binu yaasir dadkii ay qurayshi dullaysan jirtay buu ahaa waxaan kuu magacaabay buu yidhi si aan aayaddaa u xaqiijiyo ilaahay leeyahay waxaanu doonaynaa inaanu ku manaysano kuwii la itaal daraystay dhulka gudihiisa lagu itaal daraystay iyaga oo toosan inay noqdaan kuwa dadka u taliya wanajcaluhum a'immatan wanajcaluhum alwaarisiin oo aanu ka dhigno qaar dadka hogaamiya aanu ka dhigno qaar dhulka dhexlaba ilaahay subxaanahu watacaala waana miisaanka islaamku leeyahy islaamkuma qofka ma dib buu u celiyaa la wuxuun buu u kordhiya khiyaarukum fi ljaahiliya khiyaarukum fi lislaam idaa faqih oo ma aha macnaheedu sida dad badani ay u fahmeen islaamku dadku is-hormarinaya warafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaatin liyastakhida bacduhum bacda sukriya dadkuma isku midba maya fi lislaam dadku wuu kala maskax badan yahay wuu kala shaqo badan yahay dadku wuu kala karti badan yahay dadku wuu kala garabsho badan yahay islaamkuna sidaasuu uqiimeynaya qof walba meesha uu yahay baa la dhigaya nin walba meesha uu ku haboon yahay laakiin min naaxiyati alxuquuq xagga xuquuqda dadka muslimiintii way ka siman yihiin ikhwatii fillaah sidaas ayaa camaar lagu casiyay lana odhan maayo camaar wuxuu ahaa saxaabi caalimo oo sidaas oo caynkaas oo sidaas sidii talada muslimiinta iyo islaamku u hana qaado waxaa la leeyahay waa lagaaga habboonaaday meesha waa inaad taladaa ka soo wareegto dabeete waxaa lagu soo celiyey madiina waxaanu ka mid noqday culimmadii saxaabada waxaa xusid mudan fii kanzi alcummaal sida ku sugan can caasim bini abi najwad cumar binu khataab marka uu nin muslima dirayo wuxuu odhan jira waa inaanad fuulin waxaanay muslimiintu fuulin waana inaanad cunin waxaanay muslimiintu cunin waa inaanad xidhan dhar aanay muslimiintu xidhan waa inaanad ka xidhan dadka muslimiinta ah albaabka iyaga oo kuu baahan oo doonaya inay kula hadlaan haddii aada intaa mid ka mida samayso waxaad ogaataa buu yihi wuu ku daba socdaa ninka aan kuu soo dirayaa buu odhan jiray cumar binu khataab radia allahu canhu waxaanay fuulin ha fuulin waa gaadiidkii waxaanay cuninna ha cunin waxaanay xidhanna ha xidhanin albaabkaaguna ilayn muslimiinta ayaa talo u haysaaye waa inuu furnaado qof walow muslima oo baahan waa inuu albaabkaagu furnaado waa ninkaa gobolka mas-uulka ka duuna xawaaijina haddii intaa wax aan ahayn lagugu arko arrinkaagu ma aha kii aynu isku ogeyn buu odhan jiray cumar binu khataab radia allahu canhu wa ficlan kama qaala alculamaa waxaa dhacday saxaabiga loo yaqaano siciid binu caamir oo gobolladii mid ka mida joogay ayaa laga soo ashkatooday leanno waxaa lagu qiyaasayaa wixii uu ku soo diray cumar binu khataab muslimiinta oo dhanina way hayaan ninka muslimka ah ayay wax ka fahmi waayeen dabeete waxay usoo direen cumar waxay ku yidhaahdeen waanu isafgaran lahaynay siciid waa inaad cid noo soo dirto noo kala garqaado marka maxamed bin maslama oo saxaabi ansaariya ahaa cumarna u qaabilsanaa isku xidhka gobollada ayuu u diray wuu yihi bal u tag oo walaalkaa soo warayso siciid buu u tegey markaas siciid baa uu ku yidhi waa lagu soo ashkateeyey muslimiintii aada u telinayso afar shay baanay kugu soo ashkateeyey waxaa ka mid a sidaad u joogto ayuunbaad doorsoontaa yani waad isbedeshaa waad dhacdaa dabeeta waxaa ka mida bay yidhaahdeen bishii maalin baan lagu arag oo allahuma salli calaa maxamed maalintaa haddii dadku ay ku doonaan laguma arag habeenkii haddii lagu doono oo masalan qof muslimii kuu baahdana laguma helo aroortii ma soo kalahadid oo bacda subax shaqada ma timaadida waad dharaarsataayo barqada ayaa timaadaa shaqada afartaa arrimood baa lagugu soo ashkatay siciid binu caamir oo runtii ahaa saxaabadii wuxuu ku yidhi intaa waxaan ahayn miyay soo sheegay maya intaasa lagugu soo sheegay wuxuu yidhi intaa waan kaaga warramayaa waa ka koowaade waa runtood buu yidhi oo waan yaro raaga aroortii waayo buu yidhi malihi buu yidhi shaqaale gurigayga shaqeeya gabadhayduna waa gabadh iska xanuunsata aniga ayaa buu yidhi guriga iyo reerka u shaqeeya ilaa aan kala diro quraacdoodana ma aan ma garatay oo quraacda marka aan sameeyo ee aan reerkii kala wada diro ayaan shaqada usoo baxaa buuli dee saxaabadu bacda subax bay soo bixi jireen waktigan laga doonaya maaha waktigan innagu aynu soo baxay waa lixda ayaa la doonayaa inuu fadhiyo oo ninka muslim leannu bacda subax saxaabada guryahooda kumaway noqon jirin faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah salaada marka laga tago yacni waxa wey faidaa qudiyat isalaa fantashiruu fi lard markaasay shaqadoodu ka bilaabmi jirta bacda subxi mubashir waktiga la leeyahay wuu habsaamaya markaasi yani waa waktigii bacda subax kadib ma uu ma garatay lama heli jiri wuxuu ihi taasi waa sidaasi mana doonaya inaan wax ka bedla buu yihi inaan shaqaalo samaystay iyo shaqeeye ma doonaya buu yihi anoo awoodaya buu yidhi mushahaarka aan qaato iyo talada muslimiinta aan u hayo tii labaad oo ahayd bishii maalin baa lagu waayay wuxuu uhi laba shay baan leeyahay dharkaan leeya waa laba marka bishii maalin baan aada u maydhaa buu yidhi labada maalintaasi ma soo baxa buu yidhi leanno intay angegayaan waxaan doonayaa inaan labadoodaasi markay angegaan ee aan arko buu yidhi in iftiinkii madoobaaday ayaan xidhaa buu yidhi ilan dhar kale hug kale ma hayste markaasaan kusoo baxa buu yidhi maalintaa waa runtoodoo ma soo baxo way jirtaa buu ihi inaan dhaco oo aan muddo maqnaado waayo buu ihi khubayd binu cad saxaabigaa la odhan jiray maalintii lasoo qabtay wuxuu ka mid ahaa xufaaddii lasoo qabtay reerkii loo keenay baan ka mid ahaa buu ihi siciid binu caamir khubayd binu cad maalintii qurayshi ay jarjaraysay ee dumarkuna ay ka dul heesayeen ee raggii beder u cadhaysnaana ay allahuma salli calaa maxamedin yacni khamriga ku dul cabayeen ee uu lahaa walastu ubaalii xiina uqtalu musliman calaa ayi janbin kana fi llaahi masraci wadalika fii daati lilaahi wain yasha markuu sidaa lahaa waan fadhiyey buu yihi la jarjarayay waayo gaal baan ahaa buu yihi mar allaaliya marka aan khubayb xusuusto buu yihi ayuun baaban is idhaahdaa malaha laguuba dembi dhaaf maayo markaasaan dhacaa buu yihi mar allaaliya markaan khubayb wixii lagu sameynaya xusuusto qabla alislaam sidan ahaa mar waloo aan xusuustaba waan dhaca buu yihi waa taas wey oo ah allahuma salli calaa maxamed habeenkii inaan la helin waa runtood buu yihi habeenkii layma helo maalintii iyagan siiye habeenkiina ilaahay subxaanahu watacaala wa ficlan kaanuu kadalik saxaabadu qofku bacda yani ma garatay bacda alcishaai mubaashara ayay saxaabadu guryahooda ku xiran jireen aada bay u adkayd saxaabi bacda subax yani qubayla subaxna way soo bixi jireen subaxa ka hor bacda alcishaai mubaasharana way bixi jireen wuxuu yihi habeenkii ilaahay baan siiyey waanan u sheegay buuri taybulkayga habeenkii ilaahay baa le ilaahay baanu isku xidhannahay cid aanu wada hadlaynaa ma jirto imikana waan kuu sheegay ee arrinkaygay ku jirtaa buuri afartii markuu sidaa kaga baxay ayuu yihi maxamed binu maslama muslimiintii buu la hadlay wuxuu yihi siciid binu caamir waa ka soo baxay buuri imtixaankii isaga ayaana idin ahaanaya mas-uul wuxuu sidaa kiish dhan oo lacaga oo uu ka soo diray cumar bin khataab oo uu yihi ninkaasi haddaad ku aragta buu yidhi in uu ka fogaaday maalkii muslimiinta waan ogahay oo waa nin saahida horaa laygu sheegay adduunkaasi buu yidhi markaasa waxaa la idhahdaa lacagtii markii uu arkay ayuu ka dul ooyey saaxabtu maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka waan la soo saaxiibay buu yidhi oo fitno kalamaan kulmin abuubakarna waan la soo saaxiibayoo adduun badan muslimiintu mayn lahayn oo fitno kalamaan kulmin fa sharu ayaami ayaa cuma cumar gabadhiisii baa isagoo ooyey oo uu yimid waa ku yihi maalmahayga waxaa ugu shar badan maalmihii cumar waxay tihi maxaa dhacay ma imtixaankiibaad ka bixi weyd wuxuu ihi maya kiishkaa lacagta abu cumar iisoo diray anna waxaan isleeyahy adduunkaa haddaad farafarayso bilaa aada dariiqii aada dhigatay aada ka leexata waxaa la yidhaha halkiibuu iskugu yeedhay reer kuufa oo kuwii soo ashkateeyey qof walow agoona iyo qof walow baahanow waddo soo gala buu yidhi ilaa kiishkii uu ma garatay meeshii ku hurgufay isagoo maxamed binu maslama uu meeshii joogan yahay halkii buu ugu qaybiyey lacagtii uu soo diray cumar binu khataab radia allahu canhu ikhwatii fillaah kaasi wuxuu ahaa hoggaankii weliba yuraaqabu bihi waa hoggaankii muslimiintaee la daba taagnaa ee la yidhi ha laga soo war helo ee muraaqabadu ay dul taallay islaamku yacni alqur'aan maca asultaan ina allaha la yazucu bisulطaani maa laa yazucu bilqur'aan qur'aanku wuxuu la hadlaa quluubta laakiin quwuu sameeya ilaalisa yacni waxa weye qalbiga qofka marka muslimka ah qalbigiisa la sifeeya iimaanka lagu toosiya laakiin quwaa la agdhigaa toosisa ciddii dhaafta oo waa taa dee ma garatay loo diray saciid binu caamir oo saxaabadii waaweynaa ahaa nin loo diray laleeyay soo imtixaan ilaa sababta la helo waa allahuma salli calaa maxamed oo sidaa u sameeyey waxaa xusid mudan salmaan alfarasi oo runtii madaa-in magaalada oo dhulkii furus ahaa loo magacaabay ayaa wuxuu xidhan jiray baa la yidhaha suuf culus buu xidhan jiray leanna saxaabadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ee waaweneyd buu ka mid ah waxaanuu fuuli jiray dameer buu fuuli jiray baa la yidhaha isagoo runtii intaas oo kun oo faras oo fardihii furus laga qaaday ay meesha taxan yihiin ayuu dameer yar iska fuuli jiray markii ay u timid geeridu ay ku timid isagoo ka mas-uula madaayin oo runtii heedda ayuu cuni jiray ayuu ooyey sacad baa ku yihi limaada tabki ya akhi salmaan alfarisi oo dhulkii ugu barwaaqada badnaa runtii waktigaasi talada u hayay oo ka xidhan jiray hog keliya oo adag sidoo kale dameer ka fuuli jiray ayaa uu sacad bin waqaas oo la hadlayay ku yihi limaada tabki ya akhi ina fi alaakhirati caqabatan laa yaqطacuhaa ila ila almukhifuun yani faasa almukhafifuun yani lafdi aakhari sidaasuu ahaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ule wuxu uhi waxaan ka maqlay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aakhire waxaa jirta jiir laa yaqdacuhaa ila almukhafifuun aanay ka gudbayn kuwa culayska iska foodaydiye adduunyada mooyaane waxaa jirta jiir aanu dhaafi karayn nin adduunkii kusoo shaqaystayo adduunkana culayskiisii iyo dhibaatadiisii iska yareeya mooya ara hadihi yani hadihi alwisaada allatii xawli hadda waa meel cidlaa oo aanay waxba jirin oo gidaarka yani meesha yare uu ku nool yahay aada u dee taqashuf badan ayaa u leeyahy weliba waxaan ka baqanayaa in tan ilaahay subxaanahu watacaala wax iga weydiiyo markaasuu la ooyey sacad bin waqas radia allahu canhu wa ficlan ikhwaani fi llaahi marka ay sidaas samaynayeen dadka muslimiintii ma adduunkaa yaraa waxaa laga ya qofka in tasawurkiisa ay ku soo ururto malaha lacagta ayaa yaray ficlan adduunku wuu yaraa laakiin adduun ku filan muslimiinta oo ay ka raaxaystaan way lahaayeen saxaabada qaar baa lahaa boqol guri qaar baa laba kun oo guri lahaa qaar baa lahaa beer yani maqonaysa yani allahuma salli calaa maxamed laba boqoloo kun oo dirham ama magarata riyaal oo sacuudiya wama adraak waa saxaabada saxaabigu mushahaarkiisu saxaabada reer beder wuxuu ahaa saddex kun oo dirham ayaa u qornaa ma garatay wareegga sanadka oo noqonaya marka la qiimeeyo wakhtigaasi noloshu siday ahayd intaas oo guri uu ka iibsan karayay marka intaasi ay u timaado leannu reer bederba uu ka mid ahaa saxaabadun waaweyn oo dhani ay ka mid ahaayeen ridwaanullaahi caleyh walidaalik reer uxud sidaasoo kale ahaay iska daa kunuustii iyo kaydadkii markii ardulfurus la qabsaday iyo allahuma salli calaa maxamed kaatun laga qaaday rustam ayaa noqday hal milyan oo dirham waaxid milyuun dirham ayuu noqday kaatun laga qaaday yacni ma garatay macdanihii ku samaysnaa ninkii la odhan jiray rustam wamaa adraaka yacni allahuma salli calaa maxamed wixii yastajrad uu lahaa ee madaa-in iyo waxaasoo dhan yahay saxaabigu meesha uu qabsado iyo ninka uu ku qabsado isagaa salbigiisa leh saxaabada qaar baan la tirin karin waxa kusoo hagaaga markay magaalooyinka yimaadaan sidaa waxaan uga jeedaa wuxuu gaadhay islaamku adduunka baytulmaalka muslimiinta kusoo ururay iyadoo la raacay nidaamka dhaqaalaha islaamku sameeyey waa nidaamka sakada islaamku nidaam buu sameeyey la yidhaha nidaam aliqtisaad alislaami oo xataa maanta gaadhay in mushahaarka qofka muslimkaa islaamku wax ku leeyahay culammada muslimiinta maanta xataa mushahaarka qofka muslimka islaamku inuu wax ku leeyahay baa sakadii ay ku soo dareeriyeen ilaa maanta oo la soconaysa xasab alcusuur yacni dheefta qofka muslimkaa islaamku uu ku leeyahay nidaamka islaamku uu dejiyey oo lagaga maarmayo nidaamka cashuuraha ee dhibta badan leh ee in yarun ay noolaanayso ee marka la raaco waa nidaamka sekada wey nidaam aliqtisaad alislaami oo toban qodob leh culammada muslimiintiina ay wax ka qoreen dee horena islaamku uu sheegay nusuustana ku sugan waa markii uu isticmaalay cumar binu khataab radia allahu canhu baahi kamay ahayn markii muslimiinta hoggaankooda ay sidaa sameynayeen ee waa laysku filna leanna waxaynu soo sheegnay oo aynu ka soo hadalnay cumar oo arkay nin markii uu masaajka sidaa uga baxay cumar bin cabdiraxmaan bin coof gurigiisa nin dadka wax weydiisanay faqaala liaslam idhab ilaa hada arajul waqul lahu ajib amiira almu'miniin ninkaa uu yeedho waxaad ku tira amiir almu'miniinkaa ku yeedha markaasaa loo keenay limaada tas'alu nnaasa yaa akhi miyaanad ogeyn baytulmaalka muslimiinta inuu qoraal ku yaallo maxaad dadka waxu weydiisanaysaa ma cumari cumar wuxuu la yaabay nin muslima oo madiino jooga oo dadka wax weydiisanaya yacni tasawurkiisa waa arrin lagu kala tegey buu lehy cumar ibnu khataab radia allahu dabeete ninkii waxau yidhi yaa amiira almu'miniin waxaanay nin yahuudiya ma ihi nin muslima cumar markaasuu tadaker oo maxaa dhacay inteed magdiina joogto intaasan joogay wareegga sanadkiina cashuur baa laygu leeyay cashuur badan maaha waxaa laga qaadaa laba doolar wareegga sanadka oo naftiisa iyo macbadkiisa iyo maalkiisa lagu idhaha cumar binu khataab ayaa kaxeeyey gurigiisii buu geeyey wuxu uhi ya amiir almu'miniin raashinka raashin ka wanaagsan baan cunaa wuxuu ihi guriga martida muslimiinta ha lagu geeyo halkiiba raashinka ka soo cunay waa loo soo celiyey wuxuu geeyey baytulmaalka muslimiinta meel dharka muslimiinta iyo adduunka muslimiinta u yaala saxaabigaas uu geeye wuxuuhi ninkan waa nin ahlu dimaha ka mida lahum maa lana min alxuquuq wa calayhim maa calayna min alwaajibaat kama qaala rasuulu اllahi sala allahu alayh wasalam waxayna saaran baa isaga saaran waxaanu xaq u leeyahay waxaynu leenahay islaamkaa kafaalo qaadaya sidaasi ma garata waxaa la idhaha kacba ibnu alaxbaar oo cararaya u yimid cabdillahi bn salaam asuu yidhi asamictu maa qararahu amiiru lmu'miniin alyowm ma maqashay amiir almu'miniinkii go-aanku maanta gaadhay go-aan buu gaadhay buu yidhi aqaliyadda aan muslimiinta ahayn uu gaadhay oo aada u farxad badan aqaliyaddu waa ayabuu ku yidhi cabdillaahi binu salaam markaasuu yidhi miyaanaad ahayn nin yahuudiya wuxu yidhi anigu ma ihi nin yahuudi anigu waxaan ahay nin muslima jinsiyadeydu waa islaam buu yidhi marka cabdillaahi binu salaam dee nin saxaabi oo caalimo ah kelmaddii buu ku diiday markaa qoraalkan uu ka sheekeynayay cumar binu khataab oo go-aanka ku qoray ninkii waxaa loo qoray wuxuu ku noolaanayo ee raashinaa waxaa loo qoray wuxuu xidhanayo waxaa loo qoray meesha uu ku noolaanayo intaas ayaa go-aan lagu gaadho diiwaanka muslimiinta lagu qoray dee maxaad u malaynaysaa dhaqaalaha waktigaa islaamku lahaa ee gaadhay ninka aan muslim ahayn ee ku dhex nool muslimiinta in islaamku uu kafaalo qaaday iska daa qofka muslimku waynagii ka soo warranay in la gaadhay ilmuha markii hore labada sannadood markuu dhamaystaa wax loo qori jiray ilaa intuu qaan gaadhay markii dambe wuxuu gaadhay islaamku in cumar ibnu khataab uu soo saaray ilmaha si aan naaska hore loogaga gurin ilmuhu maalintuu dhashaan uu qoraynaa buu yihi cumar ibnu khataab radi allahu canhu dee dhaqaaluhu halkaas u gaadhay ikhwani fillah hore waxaynuu sheegnay ceelkii ugu horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo soddonkii ayaa laga helay sacuudi arabia qadiyaddu ma aha ceelalka batroolkoo bata mana aha allahuma salli calaa maxamed sida tasawurka dadka ku sugan ilaahay baa kansiyadiisa fura innaga istiqaamaa layna faray iyo toosniyo inaynu raacno inta laynagu addoonsaday dabateetii ilaahay subxaanahu watacaala ayaa imanaya ikhwati fillaah waxaa xusid mudan salmaan alfaris markaa uu sii dhimanayay uu sidaa lahaa isagoo madaa-in oo dhan ka wakiila ee intuu ooyey uu sacad bin waqaasna loo ooyey taa macnaheedu may ahayn adduun la-aan bay ahayd laakiin adduun badan bay muslimiintu ahayd waxaa idhaahdaa sacad bin waqaas radia allahu canhu oo runtii mas-uul ahaa ayaa cumar binu khataab uu casilay waxaanu ku casilay waxaa la yidhi guri buu dhistay sacad ka yaro sarreeya guryo muslimiinta marka arrintii baa cumar bnu khataab soo gaadha waficlan huwa min kibaari الsaxaab marka wuxuu diray maxamed binu maslama wuxuu yihi utag buu ihi sacad waxaa lai sheegay muslimiintu inay gurira hoose ku jiraan gurigiisuna uu ka sarreeyo gaabi buu yihi ilaa aada la sinto guryaha muslimiinta marka islaamku ma wuxuu diidan yahay horumar meye ma diidana dadka muslimiinta waxay ku jiraan guryo iyo beytameeye dhakada ka bannaan marka ninka meel sare fuula macnaheedu waxa weeye cawraadkii dadka muslimiinta ah buu ka wada war helaya maadaama hoggaankii muslimiinta uu yahayna ma aha inuu ka dhex baxo muslimiinta ayay ahayd inta ay muslimiintu korayaan oo guryo kuwan ka bedelan ay helayaan baa talada cumar binu khataab ah dabeete gurigii baa la jafay sacadoo jooga waa la gaabiyey kuwii muslimiinta la dabeete sacad baa uu yeedhay maxamed wuxuu yidhi haakada amaranii amiiru lmu'miniin waxaanu ku yidhi adduunkii aada haysatay laba u soo qaybi qayb iska soo dir waxaana loo sheegay inaad waxoogaa adduuna heshay adduunkaagu intaa mu ahayn labaad u qaybinaysaa qayb iskaga soo dir baytulmaalka muslimiinta waxoogaa baa kuu kordhay baa la yidhi intii aad talada muslimiinta hayso min ayna laki haada waxaa jira nidaam ka mida nidaam aliqtisaad alislaami oo la yidhaahdo qodob ka midaa jira qodobada dhaqaalaha islaamka oo lagula dhaqmo nidaamka dawliga ah ee muslimiinta hoggaankooda ah oo min ayna laki haada halkeebuu kani kaaga yimi cumar binu khataab nin marka uu magacaabayo wuxuu odhan jiray soo tira kooba waxa uu adduun leeyahay adduun wuxuu leeyahy baa lasoo tira koobi jira dabeeto haddii ay wax ku kordhaan cumar binu khataab radia allahu canhu su-aal baa laga weydiin jiray waxaa adduunkiisa ku kordhay intii uu talada muslimiinta ahay haddii ay noqoto adduun uu shaqaystay oo ay waddadiisu caddaato isagaa leh haddii kale inta dheeraadka ah inta laga sarfiyo ayaa cumar binu khataab radia allahu canhu uu ku dari jiray baytmaalka muslimiinta sidaa waxaa ka mid ahaa cutbata bina abi sufyaan oo cumar binu khataab radia allahu canhu maalintii uu magacaabayey uu yidhi xoolihiisa ha loo soo tira koob maalintii uu yimid ayaa adduunkiisii uu labalaabmay dabeete cumar binu khataab baa ku yidhi xaggeed ka keentay buu yihi adduunkaa kale wuxuu yidhi amiir almu'miniin nin taajiro baayac mushtari aan ahay buu miyn isku ogeyn buu yihi inaad baayac mushtarisa cumar binu khataab radia allahu canhu ma kunaa yani maalintii aan ku magacaabayey muslimiinta inaad u shaqaysayn isku ogeyn kumaynu ogeyn inaad shaqaysato wixii dheeraado aada baad u mahadsan tahay waxaad kaga dartaa baytulmaalka muslimiinta dabeete intii baa laga soo qaaday waxaa lagu daray baytulmaalka muslimiinta wa ficlan ikhwatii fillaah waxaa soo baxay quwaad hoggaan adag oo muslimiintu leeyahay oo toosan oo ah kalmiraa ah yani waata la yidhaahdo waktigii cumar binu khataab radia allahu canhu waxaanu ka bilaabay cumar binu khataab reer cumar iskama iman wuxuu iskugu yeedhay reer cumar maalintii uu talada la wareegay wuxuu yidhi qofkiina dadaala fajazaahu allahu khayran qofkiina xadgudba halkan muslimiinta marka ciqaaba idinku labaa leedin buuri go-aankaasi waa go-aan reer cumara intaan talada muslimiinta ahayo qofkiina gafa labuu leeyay buuri waan u labalaabaya buuhi qofkiina dadaalana fajazaa allahu khayr ilaahay baan u baraya leannu kaana mustajaaba dacwa dadkii la aqbalayay buu ah ilaahay ka abaalmariyey buuhi waata la yidhaahdo maalintii abaartu ay ku dhacday dadka muslimiinta fii caami ramaada oo la hadlay madiine unba abaari ku dhacday lagu imtixaan markaa reer cumar buu la hadlay cumar afar dumaruu lahaa saddex guri oo uu lahaa buu ka soo ururiyey muslimiintii ummu xakiim waxa uu ku yidhi adiga reerkiinaan ladana gurigiina u tag caatika bintu shayd waxa uu ku yidhi waxaad u tagtaa ummu kalsuum bintu cali bintu abi taalib iyada faaduma bintu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam baa dhashay halkaasaynu uga dhowaanaynaa khayrka adiga buu yidhi isku qaraabaynu naho waa inaad adigu iyada u tagto waana gabadhiisii runtii ka weyneyd ee ummu kalsuum bintu cali bintu abi taalib markaa intuu guuriyey buu iyadoo laba guriyuu markaa baneeyey sagaal bilood bay ahayd ilaahay waxaan ugu nadray buu yidhi sagaalkaa bilood inaanan gabadhna arag inta ilaahay muslimiinta u farajayo masaajidkuu seexan jiray sagaalkaa bilood reer cumarna uu soo ururiyey labaan idinka digayaa buu ihi inta abaartaasi inaga baxayso waa koow wax brotiin leh waxa dux yacni oon xoolaad wax oon xoolaad leh markaa dee oon xoolaadunbaa dadku u ahaa brotiin waktigaas nina laguma arki karo inta ilaahay muslimiinta u farajay way awoodayeen reer cumar oo dee inamadiisa way awoodayeen wuxuu yidhi iska daaye inta ilaahay muslimiinta u farajay waxaa la yidhaahdaa go-aankiibaa sidii noqday maalintii dambe cabdilaahi cubaydallaahi binu cumar oo runtii inamadiisa ka mid ahaa oo runtii nin fududna lagu tirin jiray waktigaasi oo xaruurina ahaa ayaa show gabadh gabadhiibaa ma garatay ayaa allahuma salli calaa maxamed sagaalkii baa u dhammaanayay muddana dee waanay uu jeelay waanu awoodaya inuu magartay uu hilib cuno markaasaa neef yar buu barakaysta oo markaasuu yihi gabadha u sheego wuxu uhi moofadaasaynu gelinaynaayo wax allaaliya waxaynu neefka ka tuuraynaa ma jirto si aan cidiba u ogaanin waa inaynu sidiisa u moofeyno markii ay qaleen aynu sidiisa u moofeyno arrintiibuu sidii sameeyey cumar binu khataab radia allahu canhu ayaa runtii isaga oo waddada maraya saxaabi la hadlay wuxu uhi ya amiir almuuminiin xadas baa jira oo arrin cusub baa timid markaa cumar dee guryihiisii uu fadhiisan jiray ma jiraan masaajidkii waa buuxaa wuxu uhi waa ninkii cubaydallaahi binu cumar ayaa la yidhi gurigiisu waa ballaadhan yahay u tagoo waxaad ku tiraa maqsin banay buu ku yihi cumar binu khataab radia allahu canhu cubaydallaahi baa loo yimid arrintii baa loo sheegay cubaydallaahi baa waxay ku noqotay in samadii badh soo dhacay leannao neefkiina wuu qashay cumar binu khataabna waa soo socdaa arrinkiibaa ma garatay dabeeto wuu sheego adigu wuxuu sheegay asbaab wuxuu yihi amiir almuuminiin ka u tag waxaad ku tidhahdaa gurigan waa mashquulsanya kaasuu yihi waxaad ku tidhahdaa ku noqoo guriga diyaari buu ku yihi cumar binu khataab waxaa la yidhaha moofadiibuu wixii allaaliya waxay alaab haysteen iyo dhar iyo wixii buu ku daboolay bal inaan ur ka soo bixin dee ma neef aan muddo la arag oo cumar binu khataab laftigiisu aanu lix bilood aanu arag baan la urinay cumar binu khataab baa yimid albaabkii buu garaacay dabeete markii buu wariyey cumar binu khataab waa u salaamay wuxuu uhi afacaltahaa yaa cadwa allaahi wa cadwa nafsi cadowgii ilaahay iyo cadowgii naftiisu ma waxay kula noqotay muslimiinta oo maanta baahida aada og tahay ku jira inaad keligaa neef iska qalato oo aada weliba moofayso cumar binu khataab wuxuu ku yidhi rasuulku wuxuu ugu jeclaa reer beni najaar oo reerkaasi buu khadiijo ku xidhiidhin jiray neefkaasi siduu u dhan yahay waxbaa ka taabanin buuhi cumar binu khataab go-aankii sidii horuu reer cumar uga socda waa inaad qaado waa inaad reer beni najaar u qaybiso neefkii sidii baa lagaga qaaday cumar binu khataabna go-aankii sidii buu ayuu ikhwaani filaahi ugu fudhiyay qadiyadda aynu uga socono ee ah toosnida hoggaanka muslimiintii iskamay iman ikhwaani filah ee cumar baa ka bilaabay naftiisa ilaa xad cali bn abi aalib uu maalin dabagalay cali bn abi aalib oo rag ugu suhdi badnaa oo ugu taqashuf badnaa habeenimuu dabagalo markaasuu ka yaabay xaggu u socdo cumar waa saqbadh cid soo jeedaa ma jirto laakiin wuu garanaya inuu cumar yahay fadaar wuxuu arkay inuu tegayo meel muslimiinta ay kaga jirto dayacaad faqaal wallaahi laqad atcabta man bacdaka yaa cumar isagoo ilmaynayuu yihi wallee waa daalisay ninka kaa dambeeya cumar marka cali bin abi aalib maalintii talada loo dhiibayey waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan bin cawf markii cusmaan loo dhiibayey jamhuur ulculamaa way isku waafaqsanyihin muslimiinta abubakar baa ugu khayr badan uguna fadli badan cumar bin khataab baa ku xig laakin hunaaka khilaafun bayne bayna fadli caliyin wa cuhmaanin aimadu iskuma waafaqsana fadliga cuhmaan iyo cali ka la horreysiinaya idan maalintii saxaabadu cabdiraxmaan bin cawf wuxuu doonayay inuu cali la baayacsamo waxaanu ku yidhi ubaayicuka cala alkitaabi wasunna wa calaa ariiqi abi bakrin wa cumar kitaabkiiyo sunnaha dadka ku wadaysaa iyo dariiqii abibakr iyo kii cumar dabeete waxau yihi cali bin abi aalib leanna cumar buu usoo taagnaayo ubaayicuka cala alkitaabi wasunna wama stadactu calaa nahji abi bakrin wa cumar iyo intaan kari karo oo aa dariiqii cumar iyo kii abibakr leanna cumar iyo abibakr mi kadaa buu yidhi intaan kari karo waxaanu doonaynaa dariiqii abibakr iyo kii cumar inaad muslimiinta ku wado cali baa ka noqon waaye wuxu yihi istaag cusmaan bin cafaano muslimiinta o dhanna madiine fadhiya oo masaajidkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ba cusmaan baa sidii ku qaatay sidaasuu cusmaan khilaafada ku qabtay oo maalinta cali bin abi aalib oo uu cabdiraxmaan la doonayey ayuu uga wareegtay kelmadda ah cumar iyo abubakar dariiqiisa ikhwati fillah waxaan iskaga soo gebagabeynayaa khaalid bin wid radia allahu canhu oo runtii ahaa saxaabigii ilaahay gaalo ku dilayey ayaa cayaad binu khanam isagoo uu la joogo ayaa ninka loo yaqaanaa ashcas binu qays ayaa waxuu siiyey toban kun oo dirha dabeete arrintii baa ma garatay cumar bin khataab soo gaadhay khaalid yani acطaa ashcas binu qays ashaacir cashrata alfa dirham yani khaalid bin waliid waxau bixiyey toban kun oo dirham waxaan u siiyey ninka shaacirkaee la yidhaha ashcas binu qays toban kun oo dirham arrintiibaa cumar bin khataab usi arrintiibaa tafsiirkeedii uu fahmi waayey toban kun oo dirham nin shaacira oo gabayaaya markaa shucarada berigii hore aada baa looga dambeyn jire oo aada bay u gabiyi jireen reeraha way dul fadhiisan jireen way caayi jireen waxbay ka sheegi jireen ilaa reerka uu geel ka dareersadana aada bay u adkeyd in ninkaasi uu ka dul tago cumar binu khataab baa soo ururiyey wax alaale wixii shucara ah markii uu talada muslimiintaa dartay markaasuu yihi nin walba carabka saddex meelood marka loo qaybiyo qaybta hore una iga jara buu yihi cumar binu khataab leanna muslimiintii baa looga taag waayey buu yihi acraadooda haddii kale mid walba weydiiye intaan ka siista buu yihi sharafta dadka muslimiinta marka xudaya ayaa uga horreeyey mididii baa loo soo lisay xudaya oo markuu lahaa ma taquulu biafraakin bidii marakin laa maa laha walaa kala yani cumar binu khataab buu beerlaxawsanayo maxaad ka odhan doontaa buu yihi caruur ah sida cushka qaar ku jira oo beeda oo aan biyo iyo allahuma salli calaa maxamed caws midna aan haysan oo afkaasun loogu adeegoba cumar ku laha dee kuwaas maxaad ka yeeleysa marka cumar binu khataab baa ku yidhi waar iska gabay laakiin wanaag ku gabay muslimiinta daah haddaad diidda buu yihi carabkaaga maantaan jaraya buu yihi muslimiintii o dhan baa iskugu timid waxan yaa amiir almumiin nimankaa carabkaa jaray wuxuu yihi nin walba soo weydiiyey intuu iga siisanayo sharafta dadka muslimiinta markaa xudaya waxaa la maalintaa afar kun oo dirham buu midba siiyey wuxuu yihi waar shaqayso iskana daaya muslimiinta hacayn ninka dambe ee shaacira ee aan ku arko isagoo muslima isagoo nin muslima afkiisa ku bariyay oo ku caayaya carabkaan jaraya buu yihi cumar binu khataab maalintaasaa go-aankii shucarada la gebagabeeyey marka iyadoo go-aankaasi dhacay ayaa ashcas binu qays runtii gabay adag uu tiriyey ciidamadii muslimiinta u dhex tegey dabeete khaalid binud baa toban kun oo dirhamsi arrintii baa cumar aada ugu adkaatay waa dhaqan la jaray oo aan la doonayn muslimiinta inuu dib ugu soo noqdo qadiyaddii baa cumar binu khataab aada ugu adkaatay wuxuu diray magaratay nin muslima wuxuu yihi u tag khaalid faqul lahu hadihi alcashra akaanat min maalik am min maali lmuslimiin waxaad ku tidhahdaa tobankaa kun maadigaa lahaa mise maalkii muslimiinta ah waa meel dagaal ka socdo wuxuu hor taagan yahay labaatan kun oo mujaahid oo dhowr iyo toban kun ay saxaabadii ka mid yihiin haddii nin ka mida la yidhaha khaalid baa lala hadlay saxaabadaasi meeshaa joogta haddii la yidhaha khaalid baa lala hadlay waa uu maroro dilaacaya leannahu nin walba indhihiisuu ka jeclaa khaalid bin walid wuxuu ahaa saxaabi khaariqo ku ah dagaalka oo ilaahay gaalo ku dulay fii saaxaati ljihaad marka la joogo saxaabi walba indhihiisuu ka jecla xataa waxaa sugan abaa cubayda oo runtii dee kibaaru saxaaba ahaa habeen uu sahan uga baxay ayaa habeenkii o dhan ay soo jeeday markaasaa markii dambe khaalid bin yimid baa uu la hadlay abaa cubayda wuxu uhi ya akhi qultu laka miraaran in badan baan kugu idhi adugu sahanka ha u bex waayo buu ihi dhul adag oo gaalo aynu dhex fadhinaa muslimiintuna hadday adiga iska kaa dhex waayaan buu idhi dhib badan baa u timaada buuhi yacni baqad saa-idaa ku abuurna xalay oo dhan heegan baanu ahayn maanu bixin buu ihi xataa saxaabadu may seexan jirin marka uu khaalid ka maqaya aada bay isu ilaalin jireen leannu nin aada u xadar badan oo muslimiintana aada u ilaaliyo ah dee waa kii mu'tasa saddex kun oo saxaabi oo ku leedi lahaa waa saxaabigiisoo nabadgeliyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo saxaabadu ay moodayeen inay dib u soo noqdeen oo rasuulku u duceeyey calayhi salaatu wasalaam khaalid bin walid taariikhdiisa halkiisaynu kaga warranay mana jeclay inaan halkan ka mulaaxadayo laakiin ta aan uga jeeda waxa weeye shaksiyadda khaalid waa inaynu taswiirino marka haddana sidan laga yeelay wa hunaaka farqun bayna sharciyati annidaami wa shaksiyati alfard islaamku wuu kala saaray nidaamka la raacaya iyo qofka qiimihiisa qiimo kasta oo qofku leeyahay ma dhaafi karo waxaa muslimiinta u dhexeeya lidaalik khaalid toban kun oo dirham buu bixiyey iyadoo bays ciidamadaa uu dhex fadhiyo muslimiinta o dhan ay jecel yihiin waa loo yimid cumaamadii buu ka qaaday saxaabiga waa siduu soo faray cumar bin khataab hadda meeshaasi baa la yidhaahdaa cumaamadda lagaga qaaday konton kun oo gaalada ka mid a ku jabay markii la yidhi khaalid baa ciidamada ku jira konton kun ayaa ku jabay markii la yidhi khaalid baa ciidamada ku jira xataa alkafara kaanuu yaclamuun xataa gaaladu way yaqaaneen khaalid bin walid radi allahu canhu cumaamadii baa laga qaaday markaasuu yihi maada xadasa yaa akhi wuxuu yihi haakada amaranii amiir lmuminiin amiirkii muminiinta ay soo faray inaan cumaamadda kaa qaado wamaada qaala lak oo muxuu kuu soo diray wuxuu ku yidhi tobankii kun dirham ee aada bixisay akaana min maalik am min maali lmuslim ma xoolahaagay ahayd mise xoolaha muslimiin marka khaalid bin wid radi allahu canhu wuxuu leeya yaa akhi kaana min maali adduunkayga ahayd wuxuu ku yidhi amiir almuminiinku maxaad adduunka intaa leeg u siinaysaa nin gabayaaya oo aan meel adag ku lahayn hogaanka muslimiinta maaha dadka baahane muslimiintaa maaha ma garatay dadka islaamka u adeega maaha dadka horumarinaya dadka muslimiinta ah maxaad u siisay toban kun oo dirham ayaa u leey cumar bin laga bilaabay iminka waad casilan tahay waana markii casiliskiisu uu bilaabmay khaalid bin walid radi allahu canhu ciidankii muslimiinta oo dhan baa sidaa loogu sheegay waxaa la yidhaahdaa bal islaamku nidaamku abuuray maada natasawar can shaksin maxaynu ka filaynaa khaalid bin walid saxaabada waxay dhahdeen hadduu maalintii khaalid yidhaahdo madiine aynu qabsanno waa hogaankii ciidankii ugu adkaa may qaadateen yacni fii usbuuc wiig may qaadateen baa la dhaha haduu ciidanka dib u dhaqaajiyo muslimiinta oo dhan ee ciidamadiina way raaci lahayd leanno ma yaqaanaan cumar binu khataab khaalid oo min madaxa ilaa lugaha taaka walba saddex dhaawac ay leedahay ayuunba iyagu daba taageen oo habeenba magaala